galab wanaagsan heertana dhegaysanaysa halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wararka ka imanaya deegaanada puntland ayaa sheegaya in xalayto dagaal xoogani uu ka dhacay deegaanka af urur oo ka tirsan gobolka bari dagaalkaasi ayaa la sheegay inuu dhex maray ciidamada puntland iyo maleeshiyada al-shabaab oo weerarkaasi kasoo qaaday saldhig amaba kusoo qaaday saldhig ay ciidamada puntland halkaasi ku leeyihiin sida ay goobjoogayaal iyo mas-uuliyiinta deegaanku v o eda u xaqiijiyeen dagaalkaasi oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ku dhintay toddoba qof dhowr qof oo kalena ah way ku dhaawacmeen wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka ku waraystay maxamed geedi saalax oo ah guddoomiyaha tuuladaasi dagaalku wuxuuna qabsaday adigu kow iyo tobankii iyo toddoba iyo toban daqiiqo ma garan adigu hadduu na qabsaday markaa waa la iska caabiyey shacab iyo iyo iyo amniba waa waana la jebiyey nimankii waa khasaarana ba-anna waa loo geystay dhimashada anigu waxaan arkay afar waa dhinacooda ha haye dhinaca ciidamada puntland ciidamada ciidamada puntlandna xagga saddex waa ka dhintay hal nina waa hal nina hal nina waa laga dhaawacay goobta lagu diriray iyo tuulada af urur dadka aan garanayn oo aan weligood tegin bal haddaad sawir uga bixiso halka lagu dagaalamay waxaa lagu da waxaa lagu dagaalamay xoogaa buu ka go-an yahay ciidanku buur ka durugsan buu joogaa adigu nimanka reer afurna xidhiirna lama lahayn gacasaar lama lahayn waa nibcaayeen marka amniga waa la iska caabiyey shacab iyo amniba aad baa la isugu taagay waana la iska jebiyey marka sidaasaa looga guulaystay imisay u jirtaa magaalada boosaaso tuulada af urur adigu toddobaatan kilomitr wayaan umay waxay ka xigtaa xagga galbeedkaada kasoo jidhaa galgalay waxay ka tahay galbeed goobta weerarka ay ku qaadeen al-shabaab maxaa ujeedadu ahayd ma ciidan baa deganaa ma ma xarun kaley ahayd maxay ahayd waxaa degan ciidanka puntland iyo shacabka reer puntland baa degan ma garan dee meelna waa lasoo waa lasoo weeraray dee in in la cuno baa la rabay dadkaa meesha ku nool ina la laayo ina la kaxaysto dee waana iska caabiyaan dhammaantood magaalada magaalo yar maaha magaala ballaaran weeye ballaaran weeye shacabkana lamaba koobi karo dad badan baa jooga hadda dagaalkii magaalada ka dhacay saameyn intee lag ayuu ku yeeshay dadkii deegaanka ahaa wax saameyn oo hadeer aan faahfaahiyo oo dhibaata dee lama buurin lama qaxin nin walba meheradiisii iyo dukaankiisii waa u furan yahay adeegsa waa adeeganayaa waa gurigoosii buu ku sugan yahay maamulka dee amniga puntland baana ku hasha gacanta oo hadeer wax gurmadna waa heleen waa loo soo gurmaday waana loo yimi maasha allah wey hadeer caadaasin barwaaqo waktigiis marka qoladii weerarkeeda kusoo qaadana xaggey kusugan yihiin iminka anagu dee meelay kusugan yihin ma sheegi karo markii waa kaaya isugu dumeysay dee xabaddu joogsatay sagaalkii dambe marka anagu dee meelay kusugan yihin hadda ma sheegi karo laakiin dee fadhi fariisinkooda nooma dhow meel dhow noo dhow maaha waa buulaleydaa dusheeda degaanka iyo dee abaaruhu waa jireen colaaduna waa jirtaa halka keliya kama jirta meelo badan bay ka jirtay oo ay ugu dameysay qandala marka dee waxa weeyaan waa ilaahayna baa ka saari karaa abaarta maamulka dee madaxweyne puntland reer puntlandna isku tashi iyo muwaaqafo iyo talo wanaagsan oo meesha bay ku midaysan yihiin wixii soo aataagana calankan amni iyo shacabba inay iska caa iska caabido waxaana la qaybsato wixii danteeda iyo dowladeeda ku socdo bay diyaar u tahay kaasi wuxuu ahaa maxamed geedi saalax oo ah guddoomiyaha tuulada af urur oo ka tirsan gobolka bari ee puntland oo khadka telefoonka ugu waramay maxamed colaad xasan oo washington jooga